waxaan nahay wahdiga dugsiyada waxaan nahay wanada macalinka waagii baryaba awbax laga waraabsho waagii baryaba awbax laga waraabsho waxaan ku werwaraynaa wadankiina wax u barta wadankiina wax u barta oo xambaaro waajibkiisa oo xambaaro waajibkiisa wahadsan mayno waaban mayno warwareegi mayno eeweecan mayno wahadsan mayno waaban mayno warwareegi mayno eeweecan mayno cadowka waabto nolol wanaagsan iyo barwaaqo nabad lagu wadaago ha kuwaano waadankeenu guul wacan cadowka waabto nolol wanaagsan iyo barwaaqo nabad lagu wadaago akuwaaro wadankeenu wadankeenu waa wadnihii jirhkeenna waraabinay dhiigo aan ku hardina wadankeenu waa wadnihii jirhkeenna waraabinay dhiigo aan ku hardina kulanti wacanoo wanaagsan saaxiibayaal kuna soo dhawaada barnaamijka waxbarashada ee toddobaadlaha
waxaan nahay waayaha adduunyada waxaan nahay waddadii la soo maray waxaan nahay waayaha adduunyada waxaan nahay waddadii la soo maray maalintii weliba barbarta looga waramo maalintii weliba barbarta looga waramo waxaan wacad ku qaadnay geyigiina wax u tara geyigiina wax u tara oo ka jira waxyeelada oo ka jira waxyeelada waalidkeeni wehelkeena iyo walaalihiinba wiiradan ka dhowr waalidkeena wehelkeeni iyo walaalihiinba wiiradan ka dhowro wada dadaalka ha ka walaacin waxyihiina wada jirkeenu soomaali weyno isku duuban waayi maayo wada dadaalka haka walaacin waxyahiina wada jirkeenu soomaali weyno isku duuban waayimayno wadankeenu waa wadnihii jirhkeena waraabinay dhiigo aan ku hardiyeyna wadankeenu
mar kale saaxiib yaal ismaqal wacan oo wanaagsan barnaamijka toddobaadkan waxaanu diiradda ku saareynaa habsamo socodka waxbarashada dugsiga juba haddaba juba waxa uu ka mid yahay dugsiyada ugu faca weyn ee gobolka jubbada hoose gaar ahaan kismaayo waxaanu barnaamijkiina si gaar ah ugu eegi doonaa ama aynu diiradda ku saari doonaa daraasadda uu bixiyo dugsiga sida muhiimadda loo siiyo luqadda soomaaliga waxyaabaha lagu barto afka hooyo sidoo kale siduu iskuulka u daneeyo waxbaridda gabdhaha haddaba waxaa barnaamijka waxbarashada u warramay maamulaha guud ee dugsiga ustaad cabdicasiis sheekh yuusuf isaga oo markaa inooga warramay waxyaabo tiro badan oo ku saabsan daraasadda uu iskuulka bixiyo iskuul juba waxaa la aasay labadii kun waxaa la dhihi karaa waa iskuulladii kadib intay dowladdii dhexe ee soomaaliya burburtay soddon sano ka hor bilaabay ugu hor bilaabay adeega waxbarashada gaar ahaan magaalada kismaayo muddo hadda waxaan dhihi karaa saddex iyo labaatan sana ah ayuu adeega waxbarasho uu ma garanaysaa uu bixinayey oo bulshada u adeegahayey waana iskuulkii ay ka dhalatay jaamacadda kismaayo oo isaga hooyo u ah dufcadii koobaad ee ka qalin jebisay iskuul jubba ayaa jaamacadda lagu bilaabay kismaayo iyada oo ay adkayd in ma garanaysaa lagu shaqeeyo deegaanka ayuu iskuulkani shaqaynhayay usoo dhabar adeegay heerar kala duwanna way gaadheen ardayda ka qalin jebisay hadday tahay waaxaha kala duwan iyo wasaaradaha kala duwan ee dowladda iyo haddii ay tahay waxaa la yihahdo qidaac alkhaas qeybta bareefadkaba iyo qeybta samafalka iyo bulshada gacan qabashadeedaba waa ka shaqeeyaan aad iyo aad ba umadsanta baahi waxbarasho weyn baa xilligaa jirtay maxaa yeelay waad dareemi kartaa kadib markii dowladdii dhexe barbarata ay burburtay sagaashan iyo kowdii dowladdu qaybihii ay bixin serviceka bixinaysay adeegyadii bixinaysay ka mid ahaa adeega waxbarashada adeegyadii markaas galay waxay ku jirtay dee la burburay waddanka kadibna adeegyadii usoo isku tashi bulsho darteed horey usoo laabmay buu ku jiray marka baahidaasaan iskuulku ka qayb qaatay baahi waxbarasho oo baahsan baa deegaan ka jirtay macalimiin iyo culimo iyo magaranaysa waalid isku xilqaamay barnaamijkaas ayaana ku dhabar adeygay oo iskuulka magaranaysa aas aasay dhabarkana magaranaysaa u riday culayskii xilligaa jiray haddana soo gaadhsiiyey galaaska sagaalaad ilaa galaaska laba iyo tobnaad waxay qaataan laba iyo toban maado laba iyo toban kala gedisan ah ay tahay maadooyinka scientific ahayd ee kala duwanaa sida chemistry iyo biologigii iyo physiiskii xisaabtii hadday tahay maadooyinka socialka la yidhaahdo ama cilmiga bulshada oo jugraafiya taarikh ka kooban hadday ay tahay maadooyin kale artiska ahaa islamic stariskii tarbiya iyo carabigi carabi language iyo soomaaligii iyo ingilishkii maadooyin tiro badan oo ka turjumaya taariikhda waddanka uu leeyahay iyo magaranaysaa juqraafigiisaba iyo cilmiga sayniska ayaa lagu qaataa dugsiga sare waana manhaji dowladda soomaaliya ay soo saartay muddo saddex sano ka hor tayaysan lagaga nastay waagii hore taarikh ahaan sida cabdiqaadiroba adiguba arday u ahayd soo usoo baranaysay waxaa la waxaa kadib markuu waddanka burburay waxaa waddanka lagu baranayay manaahij laga keenay dowladaha dariska hadda laakiin alxamdulilah rabb alcaalamiin manhaj dowladda soomaaliya soo dhistay ka turjumaya culturkii iyo dhaqankii iyo taariikhdii iyo juqraafigii waddanka ayaa hadda la qaataa iyo sayniskii sida iskuullada sare ee adduunkaba lagu qaato iyagana magaranaysa ka turjumaya waxaan is leenahay waa manhaj aynu ilmaheena ku horumarin karno qiyana ay ku yeelan doonaan mustaqbalka dhow insha allahu tacaala haddayna sii horumarin toban iyo toddoba dufcadood dufcada hadda qaliinkimin ragtaa toban iyo sideed noqon doonta insha allahu tacaala sida agsoon tahayba bahda waxbarashadu iyo haddii la yihahdo teaching waxa la yidhaahdo oo baridda waxay u baahan tahay khibrad aada u wanaagsan iyo aqoon aqoon iyo khibrad marka macallin cusub markii iskuul kusoo biiraayo waxaanu ku dooranaa kafaa'adiisa iyo macallinka inuu yahay mid u qalma inuu maadadan bixiyo yaqaana aqoon waa laga maarmaan kadib aqoonta markuu kasoo gudbaayaan macallimiinta waxaan kusii kala culinnaa xirfadahooda marka service bay maraan marka hore waan soo xayeysiinaa barnaamijka shuruudahaan la wadaagnaa bulshada kadib waa la soo gudbistaa cfiya ay soo gudbistaa cfiyadaasaan waxaanu firinaynaa maadada gaarka ee macallinka u bari lahaa kuwa dadka takhaska u sila kadib baana waxaanu ka qaadnaa imtixaam ritina oo qoraalah kadibna kii oo oralka afka ah garanaysa interviewga caadiga ah baan la yeelanaa kadib saddex macallin baa isku soo hadhaysa saddexdaa macallin markay isku soo hadhayaan waxaanu geynaa baraticalkii bareefadkee waxaan dhahanaysaa galaaskii baratica khaaska ahaa galaaskii baana geynaynaa marka macallinkaas markaasaa laga fiirinayaa shuruudihii kale ee loo baahnaa ee ah galaas managementigiisii iyo codkiisa iyo
qaabka ardayda ula falgali karo qaabka ardayda ula falgali karo kadib midkaan ku qanacnayno saddexdaa ka qaadanaa xeerarku inta badan iskuulka local way noqon karaan kuwa oo deegaanka iyo iskuullada kale iyo wasaaradda waxbarashada soo dejisayna way jiraan inta badan way kala qaybsamaan xeerarkaas waxaa jira xeerka ardayga xeerka macallinka xeerka ardayga iyo macallinka inuu qaabkay ma garanaysaa oo dee dadkan bulshada faraha badan aan meesha ku hayna ay u wada dhaqmi lahaayeen iyo qofkii khalad gala ama ardaygii aan habdhaqan aan la doorbidayna la yimaada sidii ma garanaysaa xeerkaas loogu qaadi lahaa marka xeerka ardaygu wuxuu qaaxayaa bilowga hore ardayga marka iskuul kusoo biirayo qaabka ugu soo biri lahaa iyo stepska la marin lahaa iyo qaabka imtixaamka lagu qaadi lahaa kadibna wuxuu qeexayaa xeerkaasi ardayda dhexdooda qaabkay u wada dhaqmi lahaayeen iyo khaladaadka ka dhaca ardayda dhexdooda sidii ma garanaysaa xeer ciqaabadyadii kala gedisnaa ee ardayda la- la marin jiray waxaa jira xeer arday iyo xeer ma- macallin oo iyagana macallinka iyo ardayga habdhaqanka iyo waxyaalaha dhexmara dhexmari kale ay ka mid tahay waxaa jira xeerar maamulka la xidhiidha iskuulku wuxuu ka kooban yahay afar xafiis oo oo maamulka sare ah xafiiska maamulaha iyo xafiiska maamulka haweenka xafiiska maaliyadda ama financega wax loo yaqaano iyo xafiiska student affairska arrimaha ardayda xafiisyadaas iyagana ay qaabka u shaqayn lahaayeen iyo ruulis iyo magaranaysaa xeerar iyagana kala kala kala haga ayaa jira iyo nin walba iyo mas-uuliyaadkiisa iyo dee een, awoodda iyo baaburka u u- u yeelan karo inuu magaranaysaa ku fu- ku fuliyo mas-uuliyadda la saaray sidaad ogsoontahay qofka markii meel loo dhiibo ama meel mas-uul looga dhigo waa inaa islamarkaana la siiyo awooddii uu ku fulin lahaa aad iyo aad uu ku gudan lahaa shaqadiisa marka xeerarkaas kala gedisan baa jira oo wax ku maamula insha allah inta badan eh, waa la iska ag dhow yahay laakiin waa la tartamaa Eh, waxaan dhihi karaa oo in la is-ammaantana maahe laakiin iskuul iskuulba waxyaalaha farta lagu fiiqi karo Eh, inta badan anagu ku adag nahay waxaa ka mid a xagga akhlaaqda iyo dhaqanka ardayga sax een, ardaydaasi inay qiyam iyo akhlaaq yeeshaan maxaa yeelay ardayga hadduusan akhlaaq iyo diin iyo habdhaqan wanaagsan uusan lahayn ma suurtagelayso inuu inuu cilmi xambaaro sax marka eh, waxaan dhihi karaa aan ku faani karaa eh, waxyaalaha laga yaabo in anaga nalagu doorto ay bulshada nagu doorato iskuul ku timaado waxaa ka mid a eh, ilaalinta dhaqanka arday waxaa kaloo iyadana tartan kula jira tayadii waxbarashadii oo iyadana loo baahan yahay inaad iyadana ku tartanto Een, waad ogey t v-ga jubbaland wuxuu qaaday tartan sideed iskuulba u qabtay Aad iyo aad.
rabadaankii hadda lasoo dhaafay Een, alxamdulilahi waan ku guuleysanay anaga lambar kow gallay Een, tartano kale oan soo qaadnay oo oo ay koobkooda yaallaan uga jira taas waxay tusaysaa marka inaan tayo iyo aqoon iyo akhlaaqba aanu ku tartamayno oo doonayna inaan hormuud U noqotaan.
u noqdo een, iskuullada deegaanka ku yaalla hadda umaadsantaha way dhici kartaa Een, horta nidaamka iyo sistamka beddelka wasaaradda waxbarashada jubbaland baa aada u habaysay Een, waan u mahad celinaynaa barnaamij imis database la yidhaahdo oo wasaaradda heer federaal ay leedahay oo ay hirgelinayso dowlad goboleedyada iyo wasaaradahooda ee waxa- wasaaradaha waxbarashada ayaa jira oo ardayda oo dhan informationkooda ka buuxaan oo ku jiraan ardayga marka systemka databasekaas aan ku jirin imiska kama dhigno arday oo iskuullada iskuulka gaarka markaa ee ka tirsan iskuul kasta wuxuu leeyahay eh, password iyo ma garanaysaa username oo uu ku isticmaalahayo eh, barnaamijka databasekaa bedelkii marka nidaamka bedelka iyo ardada dhaqdhaqaaqooda waxaa xukumahaya barnaamijkaasa loo isticmaalaa qayb bedelu leeyahay marka Een, ardayga marka iskuul kale ka imanaya waxaa qasaba inuu iskuulkiisii uu horta marka hore soo maray oo structureka soo maraa oo iskuulkii iyo maamulkii ay soo fasaxaan kadib markay anaga noo yimaadaan waxaanu weydiinaynaa inay ka haystaan ogolaansho iskuulkii ay ka yimaadeen maxaa yeelay xogtii ardayga iskuulka kale jirta annaga xog cusub oon markaa u gelinayn marka idan ardayga hadduu tobnaad yahay iskuul kale ka yimid galaaska tobnaad waxaa qasaba in xogtiisa iskuulka kale soo wareejiyo sidaa darteed qorsaysu waxaa weeye iskuulka iskuulka koobaadi ee laga soo bedelanayo inuu aqbalo een, barnaamijka isaga kuna kuna qanco kadib annagana aan xaqiijino markay noo yimaadaan ardaydaasi inay si shaqsifa sharci ah ay noogu yimaadeen waxaanu la xidhiidhaynaa maamulihii iskuulka kale waxaan ka hubsanaynaa ardaygaasi inuu si sharci usoo fasaxay kadib markaan ogolaanshaha ka hadlo ayaan magaranaysaa iskuulka yimaadaa maca daalika waxaa dhici kara marka ardaygan inuu la qabsan waayo deegaanka cusbaa ama anaga xeerarka anaga oo laga yaaba iskuulka kale inaan ka xeerar adag nahay markii lagu dabaqo inuu inuu inuu magaranaysaa si fiican ula qabsan waayo waxaa laga yaabaa habdhaqan uu kala yimid iskuul kale inuu anaga nagu soo noola yimaado marka marka qaarkood waxaa dhici karta inaanu markii ardaygaasi aan u malayno inuu isbedel galaaskii uu- uu kusoo biiray uu keeno inaan anagana ka cudurdaarno oo dhahno een, galaas kale bedel u qaado inta badan laakiin wacyigelin baan u samaynaa ardayda Een, markay xafiiska maamulaha yimaadaan ayaana u sheegnaa u sheegnaa ee, xeerarka iyo een, habdhaqanka ardayga looga baahan yahay iyo xeer ciqaabaadka qaban kara hadduu ficilada qaarkood ku kaco Een, sidaa darteed oo boqolkiiba hal baa la dhihi karaa inuu ee, la qabsan waayo iskuulkii ama uu xeerarkii magaranaysaa jebiyo inta badan waxaan u samaynaa qaabkii ay ula fangan lahayn ardada kale iskuul jubba waa iskuul publica weeyaan ma aha private oo wasaaradda aan hoos tagnaa dowladdana maamusha waa si toosa iyagaan u hoos tagnaa marka xidhiid wanaagsan oo aada u fiican oo aada u wanaagsan ayaan waxaan la micnahay qaybaha kala duwan iyo xafiisyada kala duwan iyo waxaa kala duwan ee wasaaradda waxbarashada hadday tahay waaxda iskuuliska haddii ay tahay waaxda degmada gudoomiyaha degmada waxbarashada dowlad goboleedka jubbaland haddii ay tahay waaxda gobolka gobolka jubbada hoose ayaan ka tirsanay saad ogtahay haddii ay tahay waaxda imtixaanaadka haddii ay tahay xafiisyadii ka sarreeya xafiiskii h r-ka iyo xafiiskii agaasimaha guud iyo wasiir ku-xigeenada iyo wasiirkaba haddaad tidhaahdo wuxuu ka mid yahay iskuul jubbada iskuullada waaweyn ee deegaanka in badan usoo shaqaynayay arday kumanaana hore uga qalin jibisay sidaan hore u sheegay bay adeegyo kala duwan ay bulshada u hayaan saa darteed miisaan weyn baan ku leenahay deegaanka aan ka shaqaynayno wasaaraddii aan hoos tegaynay ayna maamulaysana xiriir wanaagsan baan la leenahay waxa uu ku qasban yahay maamuluhu inuu inuu la shaqeeyo wasaaradda maxaa yeelay wasaaraddu waxay si toos u qaadaa imtixaanaadka galaaska sideedaad iyo imtixaanaadka galaaska labayo tobnaad oo tan iyo heer federaala sidaa darteed sinaba ogama baxno ooma kala maarmi karno annaga iyo wasaaradda xidhiir wanaagsan oo aad iyo aad wanaagsan baa naga dhexeeya sida ogtay sanadka u dambeeyey waxaa noo fadhiisatay imtixaanka galaaska sideedaad arday gaadhaysa boqol iyo afartan arday oo shahaadooyinkoodii aan xafladdii hadda toddobaadkii soo dhaafay oo t v-gu sida fiican usoo tabiyey inta magaranaysaa aan ugu qaybinaynay waxaa nala joogay wasaaradda qayb ka mida marka xidhiirka anagu aad buu u sarreeya iskuulkana dee iyagaaba toos u maamulo waxa weeye saad ogtiiba bahda waxbarashada o dhan waxay hoos tagtaa wasaaradda waxbarashada marka aad iyo aad buu xidhiirka anagu wanaagsan yahay horta barnaamijka feedinka ama quudinka barnaamijkaas waa ka jira deegaanka si guud waxaa jira iskuulle fara badan oo sanadkan xataa laba jeer buu soo baxay iskuulle fara badan baa marka barnaamijka ka faa'iidaystay inta badan iskuullada waxay u badan yihiin iskuullada deegaanada magaalada ku hareereysan iyo dadka ritaniska ee qoxti ka soo noqday anaga laftaanadu barakacaliyaal iyo ritanis waa iskuulka waa ka buuxaan laakiin iskuul jubba weli fiidin lagama samayno lagama samayn marka ilaa iyo hadda waxay ka waxyaalaha aan cabashada ka gudbinayna wasaaradda u gudbinayna iskuulka oo kun saddex boqol iyo afartan iyo dhowr arday ay dhigato oo arday aada u baaxadweyna oo barnaamijka a b e ilaa iyo waxaan ku haynaa toddoba galaas iskuulka sida ogtay waxaa deris la ah barakacayaal oo waddan gudihiis ku barakacay oo bulshada harkaha kuwo kale oo xagga magaranaysa laamiga naga ah oo iyadana layihahdo barakacayaasha beder intaba iskuulka way joogaan sidaa darteed waxaan istusaynay inaan xaq u leenahay programyada fiilinka soo baxaya inaan qayb ka noqono laakiin iskuullada inta waaweyn iskuullada waaweyn magaalada kismaayo ku yaalla fiilinku mar horena lix ka midu ka socon jiray haddana isla bishii hadda naga dhamaatay bilowgeeda wuxuu u bilowday ilaa sideed iskuul oo asayaasha anaga weli nasiibaan u yaal wuxuu ka caawiyaa meesha ardada brigtam sii dayn lahayd aad bixin lahayd ay bannaan aadi lahaayeen ay soo daahi lahaayeen laga yaabo inay xiisada afraad lagu rafaadi lahaa meesha quraac loogu samaynaya arday uma baahna marka inuu quraac bannaan u raadsado oo ama adeeg kale u raadsado sidoo kale macallimiinta lafteeda adeeg bay ka helayaan laga yaabo macallinka inuu isaga laftiisa quraac bannaan u raadsan lahaa meeshu meeshu ma garanaysaa ka helaya waxaa jirta dad baahan oo xataa qadadii xaafadooda ka heli karin quraacda ka heli karin oo barakaca ah ama dad oo soo noqday oo qaxooti ayaga laftooda barnaamijkaasi uu kaalmo badan siin lahaa marka waa barnaamij lafdhabaroa inay iskuulladu magaranaysaa sii hana qaadaan sii socdaan ilmuhu inay joogaan ayna ka tegin go-aan toddobaadkana saaxiib yaal inta aynu kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkeena waxbarashadana ku eegeynay habsamo socodka waxbarashada dugsiga jubba intaan barnaamij caynkan ku kulmi doonno toddobaadka xiga oo anigoo darjawda kaga tegaya sida ayuu waxbarasho horumar leh wadnihii jirhkeena waraabinayay dhiigo waan ku wardeynaa waxaan nahay wahdiga dugsiyada waxaan nahay wanada macalinka waxaan nahay wahdiga dugsiyada waxaan nahay wanada macalinka waagii baryaba ubax laga waraabsho waagii baryaba ubax laga waraabsho waxaan ku werwereyna wadankiina waxu barta wadankiina waxu barta oo xambaaro waajibkiis oo xambaaro waajibkiisa wahsan mayno oo waaban mayno warwareegi mayno weeweecan mayno wahsan mayno oo waaban mayno warwareegi mayno weeweecan mayno guul wacan cadowka waabto nolol wanaagsan iyo barwaaqo nabad lagu wadaago ha ku waaro waadankeenu guul wacan cadowka waabto nolol wanaagsan iyo barwaaqo nabad lagu wadaago kuwaaro wadankeenu wadankeenu waa wadnihii jirhkeena waraabinayay dhiigo waan ku wardiyeynaa wadankeenu waa wadnihii jirhkeena waraabinayay dhiigo waan ku wardiyeynaa